bilihii lasoo dhaafay waxaa dalkan maraykanka ka jiray sicir barar si daran u saameeyey miciishada iyo shidaalka dadka sicir bararkaasi uu sida gaarka ah u saameeyey waxaa ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka kuwaas oo soomaali badani ay ka shaqaystaan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan khadka telefoonka ee gobolka ohaayo kula hadlay cabdiwahaab maxamed garabey oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka
waa mahadsantahay nuur xasan nuur siyaabo badan ayuu noo saameeyey hadday noqo laheyd darwalinta gaarida gawaarida waaweyn wado iyo milkiilayaasha gawaarida iskale marka aad iyo aad uu noo saameeyey gaar ahaan soomaalidu saameyn xoogan ku yeeshay waaya marka cabdiwahaab maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada soomaalida maraykanka ee wada baabuurta taraaga loo yaqaano ama xamuulka isaga kala goosho gobolada maraykanka noo faahfaahay isbedelka ku yimid shidaalka saameyntu idinku yeeshay shambil ka hor siduu ahaa iyo hadda sida uu yahay iyo qiimaha intaba
maraykanka waxaa laga isticmaalaa halka africa iyo dalalka kale litarka laga isticmaalo wax loo yaqaano galon ay isticmaalaan halkii galon shan bil ka hor wuxuu ahaa qiimo u dhexeeyo laba dolar iyo afartan iyo shan senti laba dolar iyo soddon iyo shan senti hadda muddo shan bilood laga joogo shidaalka wuxuu marayaa afar dolar iyo wax la jiro marka aad iyo aad ugu sara kacay marka darwalintuna saameynu ku yeeshay iyo milkiilayaasha intuba waayahay marka mar haddii gaaskii shidaalka noocyadiisa kala duwan ama baabuurta naftada ku shaqeysa ama kuwa gaaska caadiga ah bensiinka ku shaqeeya mar haddii qiimuhu uu sida aad sheegtay sare u kacay ka waran marka idinkana sare miyaa u qaadeen lacagaha aad ku qaadaan rakaabka bal noo faahfaahay
horta baabuurta waaweyn in inta badan waxay qaadaan qalabka ama hadday noqo laheyd cunooyinka kala duwan hadday noqo laheyd qalabka dhismahoo kaleento dadku caadiga ma raacaan qiimaha sida caadiyan marka shidaalka u kor u kaco qiimaha lagu qaada badeecada lacagaa kordhi jirtay oo qiimaha kor u kici jiray oo xagga badeecada ah hadda sidii hore waxyaabaha hadda ee ka duwanoo jira waxaa ka mid ah qiimihii lagu qaadi jiray badeecada hoos ayuu u socdaa shidaalkii qiimihiisina kor ayuu u socdaa
marka suuqan taraagyada maraykanka soomaali badan miyaa ka shaqaysa
soomaalidu muddo fog ayay ka shaqaynaysay waxaad moodaa hadda shantii sana ama lixdii sana ugu dambeysay inay aad ugu soo bateen weliba dadka kambaniyada furanayo soomaaliya aad u badan ayaa ka shaqaysato weliba gobolada qaar sida minnesota ohio atlanta georgia texas tennesseeo soomaali badan ayaa gawaarida ka shaqaysato oo xataa milkiilayaal u badan saameyn xoogan unu ku yeeshay maadaama kambaniyadooda ay yihiin kambaniya yaroo hadda soo kacayo marka inay isbixiyaan way adagta
cabdiwahaabow waxaa nagu maqaalo ah in baabuurta waaweyn ee maraykanka aad uga shaqeeya in uu suuqoodii aad u yaraaday gaar ahaan baabuurta cusub iyo qalabka dayactirkaba marka haddii baabuurka uu ka halaabo miyaad ka tegeysaa oo
horta si guud haddii aan su-aashaas ugu jawaabo gawaarida cusbeed ee lasoo saari lahaa labada kun labaatanka iyo saddex iyo labaatanka mararka qaar dhowr sanay soo hormariyaan lama soo saarin taasna waxaa loo sababaynayaa cudurkan dunida dhan aafeeye ee covid nineteen ama coronaviruska dhibaatada jirtaa waxay tahay marka hadda gawaaridii lagu shaqaysanayey dalka hadda gobolada dalka iyo dalalka deriska qalabka u qaadi jirtay ama ka keeni jirtay qaybo badanaa fadhiyo oo la laayahay qalabkii lagu dayactiri lahaa muddo dhowr bilood ah marka siyaabo badan ay dadka hadda ay u sababaynayaan laakiin waxaa suuragal in ama waxay u badan tahay covid nineteenka inuu sabab u yahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab maxamed garabey oo igugu waramaya khadka telefoonka ee gobolka ohio haatan aan aadno